sharciga ku noqoshadiisa cutubka labayo labaatanaad walaalka dibigiisa ama laxdiisa oo baxsi ah intaad aragtid waa inaadan ka dhuuman laakiinse hubaal waa inaad walaalkaa u soo celisaa oo walaalkaagii lahaa hadduusan kuu dhoweyn ama haddaadan isaga aqoon markaas waa inaad neefka baxsigaa gurigaaga keentaa oo waa inaad haysataa ilaa uu ku yimaado walaalkaa oo doondoonaya oo markaas waa inaad isaga u celisaa oo waa inaad sidaas oo kale u gashaa dameerkiisa iyo dharkiisaba oo waa inaad sidaas oo kale u gashaa wax alle wixii walaalkaa ka lumay ee aad adigu hayshid waa inaadan ka dhuuman haddaad aragtid walaalkaa dameerkiisa ama dibigiisa oo jidka ku dhacay waa inaadan ka dhuuman laakiinse hubaal waa inaad isaga caawisaa inaad la istaajisid naagu waa inayan xidhan waxa nin leeyahay oo ninna waa inuusan guntan dhar naageed waayo ku alla kii waxaa sameeyaa waa u karaahiyo rabbiga ilaahaysa jidka hortaada haddaad ka heshid shimbir buulkeed oo geed ama dhulka ku yaal oo ay buulka ku jiraan dhal ama ugxan iyo hooyadood oo ku fadhida dhashii ama ugxantii waa inaadan hooyada la qaadan dhasha si kastaa ha ahaatee waa inaad hooyada sii daysaa laakiinse dhasha waad qaadan kartaa inaad nubdoonaatid oo uu cimrigaagu ku dheeraado markaad dhisatid guri cusub saqafkiisa waa inaad derbi ku wareejisa si aadan reerkaaga dhiig ugu soo jeedin haddii nin halkaas ku soo dhaco beertaada canabka waa inaadan ku wada beeran iniino laba cayn oo kala duwana waaba intaasoo ay midhaha oo dhammu quduus kaa noqdaan kuwaasoo ah iniinihii aad beeratay iyo midhihii beerta canabka kaaga baxayba waa inaadan beer ku jeexin dibi ama dameer wada jira waa inaadan guntan dhar isku darsan oo laga sameeyey dhogor idaad iyo geed liinan la yidhaahdo oo isku jira oo dharka aad guntato afartiisa darabba waa inaad faraq u yeeshaa oo haddii ninna guursado oo uu tago dabadeedna uu nabcaado oo uu waxyaalo ceeba ka sheego oo uu magaceeba u soo jiido isagoo leh naagtan waan guursaday oo markaan u soo dhowaaday kama aanan helin calaamadihii bikranimada markaas gabadha aabbaheed iyo hooyadeed ha soo qaadeen calaamadihii bikranimada gabadhooda oo odayaasha magaalada ha ugu keenin iridda magaalada oo markaas gabadha aabbaheed odayaasha ha ku yidhaahdo anigu gabadhayda ayaa ninkan siiyey inuu guursado oo iminkana wuu necab yahay oo bal eega wuxuu ka soo sheegay waxyaalo ceeba oo wuxuu yidhi gabadhaada kama aanan helin calaamadihii bikranimada iyadoo calaamadihii bikiranimadeedu ay kuwan yihiin haddaba oo iyana dharka ku kala bixiyeen odayaasha magaalada hortooda oo markaas odayaasha magaaladaasu waa inay ninka qabtaan oo ay edbiyaan oo weliba waa inay ku ganaaxaan boqol sheqel oo lacaga oo ay siiyaan gabadha aabbaheed maxaa yeelay isagu magaceeba buu u soo jiiday bikrad reer binu israa'iila iyana naagtiisii ha ahaato oo isna cimrigiisu oo dhan waa inuusan furin laakiinse haddii waxyaalahaasu run yihiin oo gabadha laga waayo calaamadihii bikranimada markaas gabadha dibadda ha u soo bixiyeen oo ha keeneen guriga aabbaheed iriddiisa oo dadka magaaladaas jooga oo dham iyada ha dhexiyeen si ay u dhimato maxaa yeelay iyadu nacasnimo bay ku dhex samaysay reer binu israa'iil oo waxay ku dhilowday guriga aabbaheed oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan oo haddii la helo nin la jiifa naag nin kale qabo markaas labadooduba waa inay dhintaan ninkii naagta la jiibsaday iyo naagtaba oo sidaas waa inaad sharka reer binu israa'iil dhexdooda uga saartaan oo haddii nin magaalada dhexdeeda ka helo gabadh bikrada oo nin kale u doonan oo iyada la jiibsado markaas labadoodaba waa inaad soo bixisaan oo keentaan magaaladaas iriddeeda oo waa inaad dhagxisaan si ay u dhintaan maxaa yeelay gabadhu magaaladay joogtay mana ay qaylin ninkuna ceeb buu ku hoosaysiiyey tii deriskiisa u doonanayd oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan laakiinse haddii nin duurka ka helo gabadh nin u doonan oo uu ninku gabadhaas xoogo oo la jiibsado markaas ninka iyada la jiibsaday oo keliyuu waa inuu dhintaa laakiinse gabadha waxba ha yeelin maxaa yeelay gabadha dembi dhimasho istaahidaa kuma jiro waayo xaalkanu wuxuu la mid yahay markii nin deriskiisa ku kaco oo dilo waayo iyada wuxuu ka helay duurka oo gabadha ninka u doonanuna way qaylisay oo cid iyada badbaadisana lama arag haddii nin helo gabadh bikrada oo aan ninna u doonanayn oo intuu qabsado uu iyada la jiibsado oo markaas iyaga la helo markaas ninkii gabadha la jiibsaday waa inuu gabadha aabbaheed siiyaa konton shiqil oo lacaga iyana naagtiisa ha ahaato maxaa yeelay isagu ceeb buu ku hoosaysiiyey oo isna waa inuusan furin cimrigiisa oo dhan ninna waa inuusan qaadan naagtii aabbihiis oo waa inuusan aabbihiis marada ka bannayn